Sanator Dr Cusmaan Maxamuud Duufle oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo xildhibaan salaada Bakistan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa booqasho kormeer ah ku tagay cisbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe ee magaalada Jowhar kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu dhiirigelinayo howlaha caafimaadka ee ka socda cisbitaal goboleedka iyadoo mas-uuliyiintu ay si gaar ah u eegeen qeybaha degdega caruurta qaliinka iyo adeegyada guud ee cisbitaalka qaar ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalka goboleedka magaalada jowhar ayaa faahfaahin ka bixiyey adeega ay siiyaan bulshada ku nool magaalada
trayage pointiga waa heli doonaa dhismaha haddii oo dhammaado trayage pointigana mar walba muhiim noo emergency room trauma care waaye yes qof kasta markii maska shuwaalati lagu xisaabtama shaqaalaha ninkan kaana loo diraa ninkan solution loo diraa ninkan waxaa loo diraa wundi iyo closure ninkan waxaa loo diraa splentiga marka si ayna qofka u dayacmin dhammaan qof kasta shaqo kale meesha uu kala galaa marka qalabkan meeshaan ku diyaarsan yihiin si aan loo raadin wax walba meel particular leeyahay ma sha Allah een booqashooyinka hore noogu yimid talooyin badan oo na siiyay yacni oo ku saabsan yacni qaabka yacni bukaanada aan ula dhiilgarayhayno jaalanjiyadana qabsado maadaama uu khabiir yacni dhanka caafimaadka yahay caqabado badan oo loo soo kulayay annagana yacni khibrad badan aan ka helnay talooyinka uuna siiyeyna waa ku aflaxnay ballanqaadkiisii hore oo ahay inuu booqashada noo badihaayo oonu soo laalaabanayona waa waa sida uu nooga ballanqaadi waa sameeyey waa oofiyey profesor oo aada umahadsan tahay dhinaca kale agaasimaha guud ee isbitaal goboleedka magaalada jowhar doctor ramla cabdiraxmaan cilmi ayaa wafdiga waxay uga warbixisay xaalada guud uu ku sugan yahay isbitaalka iyo baahiyaha taagan xilligan booqashadiisa waxay nagu soo kordhisay wax badan oo isugu jiro talooyin iyo maxaa ku idhaahdaye ballanqaad intaba talooyinka uu siiyey dhakhaatiirta sida hore u sheegeen bay ku faa-iideen keysas waxaa jiray ma aragtay diagnoskooda ama xalkooda xoogaa ee ku muransanaayeen dhakhaatiirta for his experience dhakhtarka sanatarka rofesorka asagoo aqoontiisa iyo cilmigiisa kaashanayo wuxuu ka caawiyey dhakhaatiirta dhammaanteen naga caawiyey in si fudud ma aragtay keysaskii loo diagnos gareeyo talooyinna uu siiyey dhakhaatiirta waxaa intaas dheer in uu ballanqaad noo sameeyey ballanqaadkaasoo ah maadaama isbitaalka free of charge uu yahay oo maaragtay bukaanada wax lacaga aan laga qaadin cajment populationka soo booqda isbitaalkana uu gaarayo number kor u dhaafayo lix boqol oo kun oo maaragtay ii sheeg dad ah ka kala imaanayo dhammaan middle shabeelle iyo tuulooyin ku hareereysan iyo gobollada dariska nala ah saa haddaa kuu sheegna profesor kiisaska qaara waxay noogu yimaadaan hiiraan ayagoo kuwa qaarna meelo ka fog afkooyi maaragtay ii sheeg ay ka yimaadaan waxay kuu caddaynaysaa xaruntan inay xarun qadiimiya oo maaragtay ii sheeg ku caanbaxday badbaadinta nafta maaragtay isha communitiga iyo maaragtay hirshabeelle state dadka ku nool iyo agaarkeeda ugu dambeyn senator dufle iyo xildhibaan salaada bakistan oo ka tirsan golaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa bogaadiyey maamulkii shaqaalaha isbitaal goboleedka magaalada jowhar dadaalka ay bulshada u haayaan iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka isbitaalka si kor loogu qaado adeegyada caafimaad ee gobolka aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa in maaragtay maanta uu maaragtay ilaa canugii maaragtay saaka la keenay ilaa ninkii maxaan ku yidhahdaa muddada jiifay intaas inuu soo booqday dhakhaatiirtan uu aada ugu mahad celiyey kuna uu farxay annagana aan ku faraxnay maanta isbitaalkan waxaan ku aragnay maamul u laxawanayo oo ku dadaala u yahay waa muuqanaya isbitaalka isbitaalkanuu duqada inta dhismo ka socoto dhismooyin badan ka socda waxaase ku faraxsanaha weliba maalin witan madaxweynaha yacni maamul goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta kaleba aan soo wada booqanay cisbitaalka weyn oo laga dhisaayo cisbitaalka dhexdiisa oo ah yacni regional hospital referal ah intii lagu guda jiray booqashada mas-uuliyiintu waxay balan qaadeen inay gacan ka geysan doonaan xalinta caqabadaha taagan iyagoo ku ammaanay maamulka cisbitaalka dadaalka iyo horumarka muuqda ee ay sameeyeen